Degmada Boorame ayaa waxaa ka socda dhismaha wadooyin laami ah oo loogu talagalay in la fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, oo markii hore dhibaato lagu qabay maristeeda maadaama ay ka jirtay burbur xooggan. Dhismaha wadadan ayaa waxaa fulinaya maamulka degmada Boorame oo dhaqaale ka helaya bulshada iyo hay'adaha caalamiga ah, taasoo muhiimadeedu ay tahay in kor loo qaado dhaqaalaha deegaanka maadaama wadooyinku ay door weyn ku leeyihiin. Xogeyaha fulinta Dowladda Hoose ee degmada Boorame, Injineer Cabdulaahi Xasan Raage, oo kormeeray dhismaha wadada ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha wadadan muhiimka ah.
noo suura geliyey barnaamijkan amba mashruucan weyn aynu gacanta ku hayno socoto waddada roogga ee u dhaxaysa jaamacadda camuud iyo iyo ilaa ay dowladda hoose oo runtii waddo weyn oo halbowla ah runtii waddadaasoo ka soo bilaabantay dhinaca bariishka jaamacadda camuud hadda waxaan u marinaa meel suuqa santarka ku dhow waddadan runtii waddo casri ah oo runtii yeelan doonta maxaa la dhahaa laymankii iyo dhammaan quruxdii waddadaasi yeelanayso oo waddo weyn oo labiyo toban mitir ah runtii waxay u baahan tahay waddada iyo lacagta intaa la geliyey in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo nadaafadeeda la ilaaliyo maadaama suuqii lagu dhow yahay oo meelihii ugu adkaay tahay waxaan dadweynaha magaalada boorama ee ku ganacsada suuqyada iyo waddooyinka aan ka codsanaynaa inay labadaa isha saddexdaa isha waddadaasi socoto ay si fiican ula shaqeeyaan inay ka laabtaan miisaska iyo kaariyoonayaasha yaala suuqa waddada laamida dhexdeeda ee runtii shaqadu ku socoto in la ilaaliyo dhibaatooyinka gaadhaya runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee rabta in xaafadaha jaarka ay runtii iyaguna ay ka ilaaliyaan biyaha waddada kasoo daynayaan xaafadda waddada looga shaqeeya waxaasoo lacag galeen biyo kusoo deysan ama usku deysan runtii tallaabo laga qaadi doonaa sidoo kale waxaan ka wacyigelinaa xaafadaha kusoo jeeda waddada laamida ee guryahooga hormaraysa ee runtii guri wal oo waddada laamida hormarta qiimihiisa uu kor u kacayo inay hor dhigtaan amba qurxiyaan inta u dhaxaysa waddada iyo gurigooga oo ay dhigtaan marmar nadiifa oo ay nadiifiyaan oo ay xaadhaan oo ay ka ilaaliyaan wasaqda iyo gidaafadda iyo nadaafurxumada runtii waddadaas shaqadaas habsanimaa socotaa dhammaan waddooyinka magaalada ee socdaana si xilli gabagabay ku dhow yihiin hadda maadaama suuqii la socdo waxaan dadweynaha mar labaad mar saddexaad ku wacyigelinaa hadday bajaaj tahay iyo hadday kaariyooyin lagu iibinayo tahay iyo hadday gaadiid tahayba inay u dulqaataan maalmaha waddadaas soo socoto iyagaa loo shaqaynayaa inay la shaqeeyaan shaqaalaha iyo howlwadeennada hawsha gacanta ku haya